walaal dagaalada dagaala muddo laba iyo toban bilood soo socday waayo ulajeedada ugu weyn sidaad la socotid mooyaane waxay ku taallaa xuduudda kenya waxaa dagaalamayaa soomaali orama dhinaca soomaalida garo ayaa kolley hadda magaalada dalka deegaanka u badan garo waaye dhinaca oramadana boran waaye ma fahantay ha hadda ma socdaa dagaalka walaalow dagaalku wuu socdaa wuu socdaa wuu socdaa marka shalay ayaa waxaa dhacay magaalada mooyaale gawaari soomaali ay leedahay oo tuulooyinka ka yimid shan gaari ayaa muraayada laga jijibiyey oramo ayaa ka jijibisay hal gaarina way gubeen oo wiilkii daroolka ahaana way dileen ma garatay marka soomaalidana dhalinyaro ayaa kacday ninna oramo u dhashay oo meesha kastanka magaalada mooyaale haysa oo la yidhahda janyaalo oo sanadkanba dagaal kula jiray soomaalida inuu barakaciya dhaqaalo ku bixinayay leesasada soomaalida inay shaqeeyaan u diiday ninkaas ayaa dhalinyaro soomaaliyeed u dhacday gurigiisa gurigii aa la gubay xalay saasaan ku barinay subaxii kolley waxba ma dhicin maanta toddobaad sac markay tahay salaada jimcada lagu jiro ayaa oromadii liu booliiskeeda weerar ay soo qaaday ma garatay wax waanwaana ma jirtaa oo dawladda dhexe ay kusoo kala dhexgelayso dagaalka walaalow wax waanwaan ahoo socda ma laha hadda xaaladdu waa sidee xaaladda ma degana ma degana dagaal culusa socda ma degana magaalada waxaad ka dareemaysaa colaad dagaal colaadeed waad ka dareemaysaa magaalada kollay dhaqdhaqaaqa colaadadaa ka jira walaal